barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka f m-yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis ko iyo labaatanka bisha sebteembar labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool magaalada laascaanood oo dhallinyarada kale ka wacyigeliya samaynta rabshadaha dhallinyarada waxaan jeclahay inay reer magaal noqdaan maaragtay dhibaatada iyo dagaalada iyo waxay iska daayaan aan ilbixiyo dhibaatada iyo dagaalada iska daayaan walaaloobaan qabyaalada la iska daayo dadku ay isku caloorxaarnaamaan saaxiibtinimada la tixgeliyo waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan mid ka mida dhallinyarada laxaadka ka naafada ah oo ka warramaya sida uu noloshiisa u maareeyo
waan gartay codkaasina waa heesta ay sida wada jirka ugu luuqeeyaan fanaaniinta cawaale aadan iyo weliba hani u k qodobadaas iyo kuwo kale oo xubintii ciyaarun ay ka mid tahay ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii caalamka kulan ay yeesheen golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa mar kale lagu taageeray go'aankii xukuumadda federaalka ahaa ee soomaaliya ee ahaa inay door dhexdhexaad ah ka qaadato xiisadda ka dhex alowsan waddammada carabta shirka golaha wasiirada ee maanta uu guddoominayey ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ah oo keli ahi uu sharciga dalku siinayo in ay go'aan ka gaadho arrimaha la xidhiidha siyaasadda dibadda war-saxaafadeed ka soo baxay shirka golaha wasiirada ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay mar walba door dhexdhexaad ah ka qaadan jirtay khilaafaadka dhex yimaada dalalka islamarkaana ay muhiimadda siin jirtay ka shaqaynta midnimada carbeed tan afrika iyo islaamkaba qoraalka ayaa lagu xusay doorkii ay soomaaliya ka qaadatay heshiiskii cam david iyo weliba heshiisyo kale
kooxaha gurmadka ee mexico ayaa maanta oo isniin ah ka shaqaynaya waa maanta oo khamiisa waxay ka shaqaynayaan in ay gaaraan dadka ku xaniban tiro badan oo dhismayaala oo uu dumiyey dhulgariir dilay in ka badan laba boqol iyo soddon qof oo dalkaasi ku dhuftay mid ka mid a dadka howlaha gurmadka wada ama mid ka mid a howlaha gurmadka ee socda ayaa ah mid lagu baadi doonayo iskuul ku yaala caasimada mexico oo dumay balraq iyo ruux waxaa ku hoos jira halkaasoo shaqaaluhu ay ku arkeen gabar yar oo ku dhex aasantay burburka nolosha gabadhan ayaa lagu xaqiijiyey kadib markii kooxaha gurmudku ay weydiiyeen inay gacanteeda nuuxiso haddii ay maqlayso baadidoonka ayaa xalay oo dhan socday iyadoo markaasi si taxadar lana ay shaqaaluhu burburka ugu dul socdeen iyagoo ka baqayay in ay imaan karto khasaare kale oo ah in burburka uu mar labaad sii dumo gabadhan oo magaceeda ku sheegtay farida ayaa u sheegtay mid ka mid ah dadka badbaadada in caruur kalena ay la joogaan oo laba ah iyadoo sheegtay in meydadna ay goobta yaalaan sida t v dalkaasi laga leeyahay oo u sheegay mid ka mid a shaqaalaha gurmadku
duhur wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan inta badan xasaradaha ka dhaca waddamada ay qalalaasuhu ka jiraan ayaa la tilmaamaa in ay dhallinyaradu qayb laxaad leh ka cayaaraan iyada oo badanaa loo adeegsado siyaabo kala gedisan waxaana taasi barbar socda iyada oo ay u heliyaan xaalado kale oo ay ka mid yihiin shaqola'aanta iyo tahriibka hase yeeshee marka kuwaasi laga yimaado waxaa iyaguna jira dhallinyaro ka shaqeeya nabadda iyo isku soo dhowaanshaha bulshada bulshada aan idhaahde cabdirashiid saleebaan muuse oo ku magac dheer gurey waxa uu ku nool yahay magaalada laascaanood waxaana uu dhallinyarada kale ee la-ayniga ah uu ka wacyigeliyaa in aanay wax rabshad ah samaynin wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayuu uga warramay sida uu u sameeyo wacyigelintaasi cabdirashiid saleebaan muuse ciise dhallinyarada magaalada laascaanood aad ayay u taqaanaa waana nin reer magaal ah wuxuu si weyn u necab yahay dagaalka iyo gacanka hadalka waxa uu ku magac dheeryahay cabdirashiid gurey sida weyn isagoo u jecel inuu dhallinyarada ka qusliyo dhaqamo fara badan baad magaalada laascanood qaarkood dhallinyarada aad ka wacyigelisaa in reer magaal layska dhigo in dadku ay dhallinyaradu baysaana noqdaan oo gacanka hadalka layska dayo balka warra gurey cabdirashiid salebaan muuse ciise la yidhaahdo ku marax dheer gurey wallaahi arrintaasi waa arrin wanaagsan dhallinyarada waxaan jeclahay inay reer magaal noqdaan maaragtay dhibaatada iyo dagaalada iyo waxay iska daayaan aan ilbixiyo marka anigu waxaan ahay nin reer laascaanood hadda ah laakiin markii hore xamar ku dhashay oo reer magaal ah dhibaatada iyo dagaalada iska daayaan walaaloobaan qabyaalada laiska daayo dadku ay isku caloorxaarnaamaan saaxiibtinimada la tixgeliyo aan maaragtay nin walba maaragtay uu dee nin reer magaala noqdo ka hor dhallinyarada laascaanood waxyaabaha kugu xusuusato mar kasta maxaa ka mid oo aad kala hadasho aad ku madadaalisho qaarkoodna ay yidhahdaan guri waa nin aad u wacyigeliyay dhallinyarada gaar ahaan kuwa miyiga kasoo galan la yidhaahda tuurida iska dhig macamuusta iska dhig xaragood ka waran wallaahi kuwaas waa intaaba baraarujiya waxaa yidhahdaa dadka isku ekaysiiya iska dhiga midiyaha iyo tooreeyaha reer magaal noqda bulshadiina wax la qaybsada kolle miyiga dee lagama maarmo dee waa lagu xiran yaha dhaqankii baa yaallo dee miyiga magaalo ma kala maarmaan reer miyiga markay soo galaan dharkay ka iibsadaan kabay ka iibsadaan reer magaalkana dee miyiga caanaha hilibka maarata laga maarmo ma kala maarmaan laakiin dee reer miyignimadu dee soomaalida waa isku caydaayo ma jeclo dee qofka reer miyi weeyaa la yidhahda bal marka haatan waxaynu gelinaa guri badanaa heesaha waad qaadaa qaar waad ku madadaalisaa oo dhallinyarada wayba ku yeedhaan qaarkooda gurey baxar gurey baxar marka dhallinyaradana dee waa dhallinyaradan kubadda wada cayaari jirno dee reer laascaanood badanaa dee hadda waddanka ma joogaan waxna waa dhinteen ilaahay ha u naxariis laakiin intii taqaanay ma joogaan de hadda dadkii dalkii waa isbedeleen magaalooyinkii waa isbedeleen hadda reer miyigii baa wadan kasoo reer magaalkii dalka waa ka baxeen sideed iyo toban golo soomaaliya magaalo walba reer miyigi baa qabsatay dadkii reer magaalka ah dalka waa ka baxeen bal ka waran heesa aad ugu jeceshahay adiyo jeer qaada kuweebaa ka mida guri heesuhu waa fara badan yihiin heese fara badan baan jeclahay laakiin anugu heesaan ugu jeclahay waxaa weeye waxaan waxaan fanaaniin fara badan baan cumar dhowlaan jeclahay axmed cali igaal baan jeclahay waxaan jeclahay dumarka waxaan ugu jeclahay khatar daahireyseeda aamine cabdullaahi waa jeclahay hibanuuro waa jeclahay gabadha saynab ciga waa jeclahay qamar cabdullaahi harawe waa jeclahay saada cali waa jeclahay waxaan ugu jeclahay ninka la yidhaahdo cabdisalaad beer dilaash waxaa ka haddaan ku dhufanaya beydku jacaylkaama guuro gabow kuguma daayo guga kuma tiriyo abalku ma gelay mago jacaylkuyo gibluu ilaa cayaare goofaartantan iyo xalay markaan gogosha kugu tabay kaa eegay goonya kaa waayay garabkayga ilma gabax ma iga tiri heesaha kalaan ugu jeclahay dumarkana waxaan ugu jeclahay gabadha la yidhaahdo gabadha la yidhaahdo khatar daahir cige heestaa waxaa weeye waxaa weye jacaylka markaan yaraa siimaygii helay inuu iga maagayo anoo maankaba ku ahayn sawkaa igu soo mirkacay heesaa banaadirigan rabaa inaan ku dhufto hees banaadiriga heesaa banaadirigan ma qaadaana
alla gariire guulow ilaahow gabadhan gacloodaya gooni iiga goosataye aan waa godoome gibilkay gurme gibilkay gurme faysal cumar mushteega faysal cumar mushteeg guulow libaaxiyo inta bahal gurguurtiyo goob iyo abeesana gogol baan la seexde uu guba ii jacayle kana jara ii gasinle haddaad garaasha leedahay goday lama colaajeen haygabin haygoyn anna kuma gohajeen waaw waxaan filayaa heeso badan buu niyadda falastiin ay ku hayaa oo ma garanaysaa welibana fanaaniin kala duwani ay qaadaan oo fanaaniin waaweyn khadra daahiri iyo waayo waayuba dib inagu celiy adna waad la qaadaysa halkanaad kala qaadaysa haye gaar ahaan heesta beer dilacshoo kale haye wuu leeyahay goofaartankii xalay markaan gogasha kugu tabay kaa waaye goonyaha ilmo gobo ma iga tira waxaan filayaa xilli la weliba waagi t v-gii ama telefishinka qaranka soomaaliya laga soo saari jiray ismaaciilow heestan waxaa la socoto wax yaroo jaliinahoo waxaa lagu tusayay isagoo sariirta inta kasoo booda dhinacyada fiirinaya gaba raadinaya uu riyo ku arka haye waaw waxaan filayaa daxsuuskaaray ku leedahay cabdikariin olol ayaa laascaanood ku wareysanaya laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan
tiro dhalinyaro soomaali ah ayaa muddooyinkan dambe lasoo waxaa lasoo darsayay caqabado kala duwan oo dhanka nolosha ah caqabadahaasi oo ay ka mid tahay shaqala-aanta dhalinyarada markaasi taasi oo keenta in noloshooda ay ku dadaadalaan sida ay u maareyn lahaayeen cabdi haashim cali waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada jabuuti wiilkan oo lixaadka naafaka ayaa magaalada jabuuti gaadiidka ku masaxa isagoo markaasi dhaqaalaha uu ka helana noloshiisa ku maareeya waryaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax ayuu u waramay dad badani waxay aaminsan yihiin inay keliya naafo yihiin dadka ay ka maqan yihiin qaar ka mida laxaadkooda sida lugaha gacmaha indhaha iyo maqalka waxaase jira dad ku talagelin inay weligoodba noloshooda kor u qaadaan halka dhinaca kale ay jiraan dhallinyaro naafo ah oo qaar ka mida laxaadkoodu maqan yahay balse ku dadaala sidii ay noloshooda ku horumarin lahaayeen cabdi haashim cali waa wiil dhalinyaro ah oo naafaa waxaa ka maqan mid ka mida lugihiisa waxa uuna ku dadaalaa sidii uu noloshiisa ku horumarin lahaa waxa uu masaxaa baabuurta si uu ugu maareeyo noloshiisa markaa indhahaagu qabtaan isagoo shaqaynaya waxaad dareemaysaa inay ku adag tahay qaadidda biyaha maadaama uu biro ku socdo waxaana cabdi uu iiga sheekeeyey sida uu hawsha u qabto iyo sida ay u fiican tahay dadku inay shaqaystaan harqadda anahoo baabuurtan masaxa dee baabuurteeda alxamdullah rabcana waa iskaga noolaa qof bilaa qof bilaa inaa xasiin oo gacanta horsado waan ka marnay alxamdulillah oo dee shaqada dheer baa yaa igu filan tahay taalkayga ah dee alxamdulillah waan waan iska noolahay alxamdulillah rabbil caalamiin soomaalida hore u tiri shaqaa sharaf leh een lacagta kaa soo gasha masixidda baabuurta n sidee baad markaa ugu maareysaa noloshaada haddaad dee wax kale oo aad qabatad weydo oo dee qof iska intaa la yara tahay noloshaada waa ku dabaraysaa ya wax la-aanta way dhantaa aduu baabuur iyo qaar waxaan ka dhigaa kiradii waxaas iskaga dabaraa bisha wixii kale yoomiyihii alla qorana dee baabuur laba waxaan masaxo yoomiyaa nolosheeda maal nololaalintaa ku dabaraa laba baabuur meelaha adu waxaan ka dhigaa kiradii iyo koola aqalkaan iskaga bixiyaa meeshaan deganahay yaan ku bixiyaa inta kalena dee nolosheeda yaan ku yaan ku maareeyaa lug baa kaa maqan ee lugta booskeedii bir baad wadataa markaa waxaan ku arkaa adoo biyihii wadaa iyo ushii kulli isku wata ka waran dadku may ku caawiyaan mise adigunbaa iska horta dee dadku waxaa weyaan dadkan waa dad iska naxariis badan adigoo haddaad la arko waa lagaa qaadaya lagu lagu qaadaya laakiin waxa waa barasho weyaan waan barto anigu inta badan dee qofkaa hebla oga qaad intaan leh waxaan dee qofkii ama hawl kale ku degdegaya ama waxayn hayo intaad cadibi lahayd adigoo iska qaadan idhahda aniga inta badan yaa iska qaata waana barasho waan bartayba anaa qaado dee dad iskuma hadlaya anubaa anubaa biyaha waa kala shumaan xabadda dhinac ma kuna xabadda dhinaca caadi bay tahay bay de waxba gaadhiga markaan masaxayo lugta talaan ka dhigaa laba bilood baan soo geliya saa caadi baan soo masaxa qof kasta oo wax masaxa suma masaxa si kasii qurux badan baan u masaxa waayo dadka garanaya aniga anunbaa ii keenaan yidhi baabuur waxaa jirta ani inta layla sugo lay waayo una la yidhi haddana maanta haddii la berri oo kale lay soo celiyo kuwaasina dee kolkaan anu masaxo qof kaleba ma ma ogolaadaanba saddex caadi masaxa waayo de waxaan dhahaa ilan nin curyaanaa taha inta lagu odhan lahaa nin curyaan idku xumeeyey si aadan xabadda keliya aan maanta oo dhan ba yaan waqti badan ba geliya waxaan dhahaa kulamaanaa nin curyaana dirtay intay ku odhan lahaa calacali lah adigu inaad ku raagtid gacantaada hagaajiso dhalinyaro badan baa ku shaqaysata masixidda baabuurta harqalle saa tiri adiguba dalka jabuuti harqallaa looga yaqaanaa qofka dhalinyarada baabuurta masaxda qofka keliya ee naafa ah ee ku jira waa adiga may jiraan dhalinyaro kale oo naafa ah oo iyaguna masaxa baabuurta oo noloshooda ku dabara horta kolley waa dee saktaarka wax haddaa halkan jooga qofka keliyanahay laakiin kuwa kale way jiraan aduu mid yaa jiraa meelo kale ku masla xagga nugabirigiyo yaa jira laakiin halkan aniga waxa laga yaqaana dhulkan jooga waa keligii wax naafa ah oo bad dad baa gaarkaale baabuurta masaxa waa keligi weeyaan laakiin inan kalaa jira inta badan meeshaad masaxda waa meel qoraxa xilliyada kuleelka se u shaqaysaa maalin hadday noqoto wax la taaban karaa ma jiro soxor haddaad lasoo kala hawjiyo adu intaan cadcaadda ku laani waad waxbaad qaban kartaa oo baabuurta masaxaysa laakiin haddaa cadcaaddu yar soo baxdo ay kulaato waxba ma qaban karays waa gelid ka dambe iyo gelid iyo suuca jirkaa ku gubanhayaba meel baa iska fadhiistaa meel hadleh afar shanta afarta aduu shanta iyo shanta waxta iyo habeenkii yaa wax masaxaan qabtaa waxaa jira dhalinyaro badan oo xoog waaweyn oo haddana shaqaysan maxaad istiraahdaa markaad aragto qof dhallinyaraha oo xoog leh oo laxaadkiisii qaba oo haddana aan shaqaysanayn hadda shaqada waxaa weeyaan qofka biniaadamku hawsha horta waa maskaxda qaar badan oo caqaqabo xoog le oo waaweyn oo dhulkan maro oo waxaan idhahda waryaada war gaarigaan anigu gaarigaan masaxayo ha i waxaa weydiisanina qofka biniaadamku dee sabab uu isaga dayn karo ma jirta bal ninkan curyaanka aad shaqaysanaya eega kolkuu yidhaahayna harqadlaba maad noqotaan sidiisoo kale yaa lagu yidhaha anna waxaan war tusaalahaan baa lagu tusaalahaan baa lagu kollaba tusaalahaan baa lagu koo soo qaadanaya meesha lagu jooga ka dheeraadaan dhah maskaxda qaar wada shaqaynayaan dhakoon baad kaelaysa waxaa leeyihi nin tuur leh nin tuur taw u saximo waaye tiraa soomaalidu niyadda hadday kaaga jirtaan inaad shaqaysato waad shaqaysanaysa kaasi waxa uu ahaa cabdi haashim cali oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada jabuuti waryaheena sagal siciid faarax ayuu u warramay
haatanna dhinacii heesaha waa cawaale adan iyo haniyuuke
Hey, you
cawalaadan iyo haniyo ka heesta guur haddaan intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socoteene haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee yurub qaarkeed iyo sidoo kale koobabka ay dalalka qaarkiis ay ciyaaraan dhinacayo dalka ingiriiska koobka carabwa kaab ee hore loo oran jiray e f l kaab ayaa kulmo ka tirsan la ciyaaray iyadoo wareegga afraad ay kooxuhu usoo bixeen ha yeeshee haddii aan idin dulmaro sida ay kooxuhu kala ciyaareen naadiga arsenal ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga dangsry rover waxaana goolka keliga ee naadiga arsenal dhalay soo dheliyay ciyaaryahan tio walcott chelsea waxay shan gool iyo gool kaga adkaatay kooxda kubadda cagta nottingham forest halka everton saddex gool waxba ay dirtay naadiga sunderland manchester united ayaa afar gool iyo gool dirtay naadiga borton albion west bromich albion iyo manchester city laba gool iyo gool city ayaa ku awood roonaatay hore naadiga leicester city ayaa usoo baxday oo ka adkaatay naadiga ugu hanashada badan koobkan hadda la ciyaarayo ee liverpool oo iyadu markaasi kaga adkaatay laba gool iyo waxba haddii dhegaystayaal aan idin dulmarno sida ay kooxooda isku aadeen waxa ay keliyiin naadiga e f c barenmouth waxay la ciyaari doontaa naadiga middlesbrough arsenal iyo norwich city ayaa dheeli doona bristol city waxay la dheeli doontaa naadiga crystal palace chelsea iyo everton ayaa kulan xiiso badana leeds waxay la ciyaari doontaa naadiga leicester city manchester city waxay la dheeli doontaa naadiga wolverhampton wanderers naadiga manchester united sidoo kale waxay la dheeli doontaa naadiga swan city tottenham hotspur iyo west ham united ayaa sidoo kale wada ballansan oo dheeli doona saddexlabaatanka oktoobar ayaa la ciyaari doonaa dhegaystayaal wareeggan afraad dhinacayo dalka talyaaniga dhegaystayaal haddii aan idin dulmarno sida ay kooxuhu isku horkeen horyaalka dalka talyaaniga kulmo ka tirsan ayaa la ciyaaray naadiga kubadda cagta ee roma ayaa la xeertay naadiga benevento waxaana ka adkaatay afar gool iyo waxba afartaasi gool oo laba gool ay kooxda kubadda cagta benevento iska dhalisay ayaa labada kale waxaa u dheliya naadiga roma ciyaaryahankooda eden zeko ac milanna waxaay laba gool waxba kaga adkaatay naadiga sbal labakunsaddextobankaleri waxa ay guuldaro gooli waxba kala kulantay naadiga saswala janwa iyo keve verona ayaa sidoo kale gooli gool isla dhaaf waya halis verona waxay mudgelisay naadiga zambadoria goolla'aan ayayna ku kala baxeen yuventus ayaa guul dirkhiga ka gaartay naadiga fiorentina waxayna kaga adkaatay gooli waxba goolka madiga ee naadiga yuventus ee ciyaartaasi guud ahaanba laga dheliya waxaa u dheliyay ciyaaryahan mario manzukij daqiiqadii labiyo kontonaad daqiiqadii lixdan iyo lixaad naadiga kubadda cagta fiorentina waxaa calaamada guduudka looga tagay ciyaaryahan milan bedwet lazia ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay oo gegadeeda ah weliba naadiga s s c napoli oo markaasi napoli ku adkaatay afar gooli gool inkastoo lazio goolka ay ku hormartay ayaa afarta kale laga dabageeyey naadiga yudanese waxa ay laba gool iyo saddex guuldar kala kulantay naadiga torino atlana ayaa waxa ay ku barbartay naadiga croton oo ay kaga adkaatay shan gooli gool sidaa daraaddeed kooxda s s c napoli ayaa dhinaca farqiga goolasha hadda horyaalka kaalinta koowaad ku fadhida iyadoo shan kulan oo ciyaartay iska leh shan iyo toban dhibcood waxaana sidaas si la mid a iska leh oo shan kulan oo ciyaartay oo intaasi dhibca iska leh naadiga yuventus inter maalin ka horreysa taaka loo dhigayna waxay leedahay saddex toban dhibcood ac milan ayaa labayo toban dhibc iska leh dhinacayo dalka sbainna naadiga kubadda cagta real madrid ayaa ciyaaryahankooda cristian ronaldo oo ganaax uga maqnaa muddo shan kulan ah dib ugu soo laabtay ha yeeshee kuma uusan farxin kulankaasi soo laabashadiisa waxaana uu kala kulmay guuldaro kulinkii ugu horreysay ee laliigaha dalka sbain oo naadigiisa uu u safto kadib markii ganaaxiisa uu usoo dhammaaday waxaana naadiga real madrid ka adkaaday oo gegadeeda weliba ku garaacday naadiga kubadda cagta ee real batis fursado dhowr ayay naadiga real madrid iska khasaariyeen ha yeeshee goolka keliya ee fursadda ay heleen naadiga real batis way dhaliyeen daqiiqadii saddex iyo sagaashanaad weliba ciyaarta inta uu garsooruhu seeriga afka ku hayay oo uu dhammeyn rabay ayayna gool aad qurux badan naadiga kubadda cagta real batis dhalisay waxaana goolkaasi oo madax ahaa u dhaliyay ciidahankooda antonio sanabria real madrid oo dhowr iyo toddobaatan kulan kadib waa markii ugu horreysay ay ku guuldaraysato inay wax goola dhaliso waxaana toddoba dhibcood ay ka hooseysaa naadiga ay xifaaltamaan ee barcelona oo hadda horyaalka hogaaminaysa maalin ka horreysana sii badisay kulamada kale ee dhacay waxaa sevilla ay gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga las balmas deportivo la coronyana gool iyo waxba waxa ay dirtay naadiga alaves leganes iyo grona ebri eber ay isla dhaaf weyeen atletico madrid ayaa guul darkhi ka gaartay naadiga atletico bilbao ay kaga adkaatay laba gooli gool maalin kasii horeysana naadiga valencia shan gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga malaqa barcelona waxay lix gool iyo gool kaga adkaatay naadiga eber sidaa daraaddeed barcelona oo shan kulan ciyaartay iyo horyaalka hogaaminaysa waxay iska leedahay shan iyo toban dhibcood sevilla ayaa saddex iyo toban dhibc iska leh atletico madridna kow iyo toban dhibcood iska leedahay valencia real sociedad iyo real batis waxay leeyihiin min sagaal dhibcood real madrid oo toddobaad fadhidana waxay iska leedahay siddeed dhibcood dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
aad u mahadsanyahy jamaal axmed cismaan oo xubinta ciyaarahayna la socodsiinayay falastiin markan bal dhinacaaga ayaan heesi usoo riixayaa haye waxaan soo qabanaynaa yaa umalaynaysa inaan soo wado Mm, de ma kulba- qiyaasi kara dheh xagga dambaad u noqonaysa oo iska kaa garanaya adiga soo maaha mar haddaad mar dhoweyd t- telefishinka qaranka soomaaliya iyo heestii aad ka sheekeynaysay waa kaas codka macaan ee seynab cige waaw
ruux isbaraatay codkaasibnadcigeena wuxuu gebagaboobay idaacadda iyadii duhurnimo oo idinla socodsiinay falastiin axmed iimaan iyo ano ismaaciil xuseen farjaala tan iyo inta aynu hawada dib ugu kulmayno afarta galabta waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh